qaybtii ugu horreysay ee ciidamada ethoobiya ee ka mid noqday howlgalka midooda afrika ee amisom islamarkaana ka howlgalaya gobolka hiiraan ayaa maanta lagu soo bandhigay duleedka bari ee magaalada beledweyne ciidamadan ayaa ka qayb qaadan doona dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab ee deegaanada gobolkaasi ku yaala markaasi gacanta ku haya magaalada beledweyne waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ciidamadan ethoobiya ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ayaa maanta si rasmi ah waxaa loo shaaciyey inay qayb ka yihiin sektarka afraad islamarkaana ay ka howlgeli doonaan dhammaan degmooyinka gobolka hiiraan korneel maariital iyo xigeenka ciidamada amisom oo hadal ka jeediyey xafladda ayaa waxa uu ka warbixiyey ujeeddada ciidamada ethoobiya iyo howlgalladooda ay ka wadaan soomaaliya ቀል እኛ ከሌሎች የበለጠ እንሰራለን ብለን ሳይሆን የሌሎች አጋር ሆነን የሶማሊያን ህዝብ ልማት የእኛ ልማት የሶማሊያ መረጋጋት የሀገራችን መረጋጋት እንደሆነ በጥብቅ dhammaanteen shacabka iyo ciidamada amisom iyo ciidamada soomaaliya iyadoo la iskaashanayo islamarkaana waajibaadka la qaybsanayo ayaa waxaan aaminsanahay inaan wax ka beddelayno amniga soomaaliya gaar ahaan gobolkaan ka howlgalayno horumarka soomaaliya waa horumarka ethoobiya nabadgelyo darida soomaaliyana waa nabadgelyo darida ethoobiya iyadoo sidaa tahay ayaa waxaan wada ilaashanaynaa xiriirka labadeenna waddan korneel cabdiraxmaan cabdi taliyaha ciidamada amisom ee sektarka afraad ayaa isna codsaday in la taageero howlgalka ay dhowaan qaadi doonaan ciidamada amisom
madaxda regionka ee joogta ogaasyada wixii madaxaba inay fariinta diraan oo dadkii ilaan shicib la-aantii wax lama qaban karee ciidankaa soo baxaya wax la qabtoo la shaqeeyana waan weydiisanaynaa nabadoon maxamuud axmed xooshow ayaa soo dhoweeyey kubiiritaanka ciidamada ethoobiya ay ku biireen kuwa amisom ciidamada etoobiya oo lagu soo biiriya kuwa amason raalli ayaan ka nahay waa soo dhowaynaynaa haddaan naha gobolka hiiraan amaan soomaali nahay anigoo afkayga iyo afka heer hiiraan ku hadlaa soo dhowaada hiil walaalkii labaadaa tihiin kuwii hore waxay ahaayeen hiil walaalkii hore jabuuti etoobiya iyo soomaaliya xaduudo dheer ayay leeyihiin waana dad soo jirayn ah waxaan codsanayaa weerarka la qaadi doono dadku waa nin la xuraynaa iyo nin laga xuraynaa kuwa la xuraynaa laga xuraynaa oo loo xuraynaa dalka oo ah muxuu ahaa odayaasha aqoon-yahanada hooyooyinka ninka saliimkaa inaan la dilin oo kuwa xabadda wato la dilo naftadooda la kala reebo qaar maxkamad la saara qaarna la dilo magacayga waxaa la yidhaha nabadoon maxamuud axmed xooshow odaweynaanahay soomaaliya heer hiiraana waxaan leeyahay soo dhowaada dagaalkaan gelaynaa calankayna nuurow haddii aanan soo noqon allahayow ku nabadgeli guddoomiye ku-xigeenka degmada beledweyn bashiir xuseen dhoore ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in amniga ay wax ka bedeli karaan ciidamada amisom qaybtooda joogta hiiraan waxaan taageeraynaa ciidankan ballaaran ee meesha isugu yimid ee walaalaheen ah ee maanta raba soomaaliya dhibaatada haysata inay ka qaado annaga waxaa nagala rabaana waxaa waaye odageenna iyo gabadheenna iyo wiilkeenna iyo dhallinyaradeenna intaba inaan gacmaha isqabsanno oo aan kala shaqayno nabadda ay doonayaan iyo wanaagga ay doonayaan si dalkeenna dowladnimadiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa ay dib ugu soo noqoto waxaan diyaar u nahay haddii ay nahay maamulka inaan taageerno ciidanka quwadda le hiil iyo hooba intabana aan siinno waxaa kaloon u sheegaynaa shicibkeenna oo ah dadka iyaga oo u dhashay gobolka hiiraan meel kastay joogaan inay soo dhoweeyaan ciidamada waana u mahad celinaynaa amisom doorka weyn oo ay ka qaadatay nabad ku soo celinta soomaaliya siihayaha ahna guddoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraan maxamed ibraahim sambuur ayaa amisom uga mahad celiyey gurmadkooda iyo inay wax ka qabtaan dalkan ay colaaduhu la degeen maanta waxaa farxadda in sector for uu kusoo biiriyay baalkii ciidamada etoobiya waxaan amisom ugu mahad celinaynaa sida guushale oo ay noogu soo gurmatay soomaaliya ugu soo gurmatay qaybta aan ka helnay walaalaha jabuuti iyo walaalaha etoobiya aad ayaan ugu maxad celinaya amsom guul ayaan wada rajaynaya sector for iyo ciidamada soomaaliya intaba cadowga soomaaliyana waxaan u malaynaa maanta waxa waaye waa qushuuca waaye waxaan u malaynayaa inba meel looga tegay la waayin doono xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn